afrika waxay ka mid tahay qaaradaha sida dhaqsaha ah ay dadkoodu weli u tarmayaan inta badanna dadka ku nool waa dhallinyaro sida lagu caddeeyey warbixinno badan oo caalami ah inkastoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira qaaradda afrika uu yahay faqriga haddana dhaqaalaha qaaradda ayaa ah mid xowli u sii koraya waxaana ilaha ugu waaweyn ee kobcinta dhaqaalaha qaaradda uu yahay dhallinyarada dalkooda kusoo kordhinaysa hal abuurka ganacsi dhallinyarada ka qayb gashay dooda oo ah kuwo hal abuuro ganacsi ku leh dalalka ay ka soo jeedaan ayaa madashu kusoo bandhigay fikrado kala duwan iyo talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga abuuri karo qaaradda henry coloba oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ee dalka uganda ayaa qaba in ganacsi laga abuuri karo iibinta dhirta gaar ahaan geedaha aniga aragtideedu waxay tahay in geedaha loo abuuro qorsho ganacsi darteed ay faa'iido ku jirto sababtoo ah dhirta aad bay qiimo u leedahay tusaale ahaan hal geed oo ah nuuc soo saara digirta fasuuliyada waa boqol doolar ka waran haddii aad abuurto kun geed waxaad helaysaa lacag ka badan boqol kun oo dollar marka annaga hadda waxaan wadnaa mashruucan sidaasi oo kale geedo u abuurayno dhan markaad ka eegto waxay noo tahay faa'iido dhinaca kalena waxay faa'iido u tahay deegaanka qalabka warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada ayaa hadda ka mid noqda meelaha ee dadka leh hal abuurka ay ka sameeyaan dhaqaalaha justice rotinge oo leh shirkad warbaahineed oo ku taala dalka tanzania ayaa aaminsan in dhallinyarada ay si fudud ganacsi u abuuri karaan iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada dalka aan ka soo jeeda ee tanzaniya dadka sagaal iyo toddobaatan ilaa iyo siddeetan boqolkiiba gaar ahaan dadka da-dooda ee u dhexeysa siddeed iyo tobanka ilaa iyo afar iyo soddonka waxay isticmaalaan facebook sidaas daraaddeed taasi waxay siinaysaa fursad ah in ay isku xirmaan in ay helaan xog ay ku ogaan karaan fursadaha ka jira gudaha iyo dalka dibaddiisa waxaa kale oo jira dad ku leh online-ka macaamiil aad u tiro badan waxaan ogahay rag ganacsigooda ku bilaabay labaatan kun oo dollar kadibna markii ay online-ka dhigeen ay ka sameeyeen fursado ganacsi oo waaweyn dalka kenya ee bariga afrika dakhliga soo gala sanad walba ku dhowaad afartan boqolkiiba waxa uu ka soo xaroodaa dalxiisayaasha uga yimaada adduunyada kale si ay u arkaan xayawaanada duurjoogta ah raabica xawa waa gabar dhallinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqda dhowridda xayawaanada duurjoogta waxa ay dhiirigelinaysaa in la maalgeliyo deegaanka iyo xayawaanka
waxaan dhihi lahaa marka ay dhallinyarada hormarinayaan qorshahooda haddii ay ahaan lahayd tiknolojiyada ama ganacsiga xaqiiqdii waxaan u baahan nahay inaan xoogga saarno horumarinta deegaanka iyo xayawaanka duurjoogta ah maxaa yeelay bulshada ayaaba la nool waana khayraadka dalka ku soo kordhiya horumarka badan sida dalxiiska iyaga la-aantoodna maba noo suuro gasheen kaabiyaasha dhaqaalaha haddii aan tusaale kuugu soo qaato dalkayga kenya soddon ilaa afartan boqolkiiba dakhliga sanadlaha ah waxa uu ka yimaadaa dalxiisayaasha si kastaba ha ahaatee dhammaan dhallinyaradii ka qayb gashay barnaamijka doodda ee v o e da qaybaheeda afrika ayaa isku raacay in hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada qaaradda ay u baahan tahay dhiirigelin ka timaado dowladaha iyo in waalidiinta ay ubadkooda ku booriyaan marka ay yaryar yihiin inay ka faa'iidaystaan awoodahooda maskaxeed